waayahay marka hore waxaan soo dhaweynayaa weriye abwaan dahir alasow tafajiraha website-ka caanka ah ee waaga cusub waxaanu leenahay kusoo dhawow madasha sigistii golaha lagu hadiyo jeer lagu falanqeeyo siyaasadda iyo arrimaha bulshada oo waxtar weyn u leh ayna had iyo jeer ka hadlaan waxyaalaha ka dhacaya soomaaliya ama dhibaatada ha ahaatee ama waxyaalaha fiican oo had iyo jeer kusoo kordhay ma iska wareystaan dadka qurba joogta ahi oo adduunyada dacalada joogtaa madasha sigisti maanta waxaanu aada ugu faraxsannahay inaad waktigaa qaaligaa noo hurtay naguna soo boogatay madasha sigisti oo had iyo jeer lagaga fanqoodo arrimaha siyaasadda waxaanu ku leenahay daahir calasow oo ah tafadiraha webka caanka ah waaga cusub kusoo dhowow madasha sigisti mar labaadna anoo jaaniskan ka faa'iidaysanaya waxaan u mahad celinayaa dadyowga iyagu laftoodu waktigooda usoo huray inay dhegaystaan waraysigan ayna wax aada iyo aada ka badan aan u malaynaya inay caawa halkan kala tegi doonaan kana fahmi doonaan qaabka ay u socoto siyaasadda soomaaliya weliba daahir calasow isagoo waxaa lagu yaqaanaa had iyo jeer websitekiisa loo soo booqdaa inuu yahay nin had iyo jeer runta ka hadlaa had iyo jeerna og warka isagu aada u malaysid isagu inuu dhaci doono bal hadda maanta laakiin isaga ayaa inoola jooga oo waraysan doonaa qaabka uu wararka ku helo iyo qaabka oo had iyo jeer kusoo xigto wararkiisa websitekiisa caanka waada cusubna insha allah aada iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa wararka had iyo jeer uu nala socodsiiyo waxaan leeyahay daahir alasow kusoo dhawow madasha sigisti
wa waa mahadsan tihiin dhammaan soomaalida ka qaybgelaysa barnaamijka iyo maamulka daadihinaya waxaan leeyahay salaamullah alkalub waa idin salaamayaa boqol kiiba afarta quraan kariimka caadiisa waxaan leeyahay caawa habeen weyn bulshadana waxaa u furan caawa qof kastaba su-aasha uu jecel yahay isagoo i naxariisan inuu iweydiiyo inaa anigana anoon u naxariisan cidna aan si sax uga jawaabay aan isku dayi doonaa barnaamijka waa noo furan yahay su-aalihiinaan sugaya
waayahay dahir calasow intaanan gelin su-aalaha ama siyaasadda soomaaliya bal laftaada waxaan rabnaa horta inaanu ogaano bal taarikh nololeedkaaga markaanu eegno daahir calasow waa qof ma taariikhdaada oo kooban mana siin kartaa
aniga waxaa leedaha daahir cabdulle calasow rooble gaadaale waxaa ku dhashay gobolka shabeellada dhexe waxaa ku koray degmada kaaraan ee magaalada muqdisho hooyaday iyo aabahay waxay ku dhasheen oy kasoo jeedaan gobolka mudug gaar ahaan degmada gelinsoor tuulo lagu magacaabo meer cawleyd waxaan ahaa dhalinyaradii muqdisho ku xamaala jirtay jaabusigaarnimada nolosheyda halkaasay kasoo bilaabataa mataqaanaa waxaan noqday kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii weriye ka howlgalay idaacadda radio muqdisho iyo wargeyskii beeldeer waxaan ku shaqayn jiray farsamooyin maqaalkii iigu horreeyey ee jabhadda u s c da aan ka qoray waxaa halkudhig u ahaa caqliga u s c saada cali faqash xalimo qaliif mujaahidad wuxuu ahaa maqaalkii iigu horreeyey iigu saameynta badnaa ee gaaray heer gogol qoysaskayga dadka aan ka dhashay ay isu dhigtaan criticada ama farsamooyinka aad aragtaan ee maanta oo laba kun iyo shan tobanka lagu jiro aan ku faafiyo internetkani xilligaas ayaan soo bilaabay sidoo kale waxaan noqday ganacsade ka ganacsade dawada waxaan muqdisho ka furo walaan lix iyo toban farmashi oo dawooyin ah ama dawooyinka lagu iibiyo hawsheeda waa sidaas muddada aan shaqeynayo waxaan kadib usoo wareegay magaalada nairobi oo aan jaamacad ka galay kadibna waxaa mataqaanaa waxbarasho aan ka helaa ruushka saddex sanadood ayaan soo jooga ruushka waxaan ku bartay investigativeka ama ama baarista ayaan ku bartay dalka ayaan dib usoo laabtay haddana laba sano waxaan tegay dalka maraykanka laba sano tababar ayaan kusoo qaatay haddana waxaan kusoo laabtay shirkii embagaati ka socday laba kun iyo iyo labadii haddana waxaan joogaan ku noolahay holland waxaan leeyahay kow iyo toban carruura waxaan ahay aabale kow iyo toban carruura waayahay aada baad umahadsan tahay daahir calasow dadyaw badan ayaa waxay aaminsan yihiin in aad had iyo jeer ka hadashid runta iyo xaqiiqda had iyo jeerna aada qortid waxyaalo ay yidhaahdaan laba bilood iyo bil ka hor ayuu daahir calasow sheegay daahir calasow adiga warka xagee kasoo xigita
markaad rabto sidaa noqoto qof bulshada war u tabiya waa inaad lahaataa network marka waxaa arrimahan ii sahlaya muddadii aan soomaaliya joogay laga soo bilaabo kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii ilaa hadda waxaan dhisayay network waxa la yihahdo isku xiran networkaas waxaan suurto gelinayay inay meel walba joogaan haddii laga hadlayo al-shabaab inay al-shabaab ay ku dhex jiraan haddii laga hadlayo madaxtooyada soomaaliya inay joogaan tii somaliland inay joogaan tii puntland inay joogaan tii khartum inay joogaan ugu dambeyn networkii ugu dambeeyey waxaan dhisay network aan ka helo xogta oo jooga gudaha deegaanka soomaalida ethoopia marka waxay ahayd arrintaasi network weyn oo maanta laga yaabo dadka haddan dhegeysanayo in boqol kiiba konton qof oo kamid a aan maanta xiriir leenahay oo runtii ay la shaqeeyaan marka bawerka aan ku faanaya ama waxyaabaha wararka aan keenaya ma aha wax aniga laiisoo la iisoo tabiyo oo samada aan ka hela ma ahani waa wax dadkayga ay u gar qabtaan waa wax ay dad diblomaasiyiina oo arrimaha soomaaliya u dhow doleela oo caalamka mataqaana kala betelaya gaar ahaan dawladaha reer yurub iyo kuwa maraykanka iyo dawladda uganda iyo an xiriir fiican aan la leeyahay ayaan xogta ugu badan igana ka helaa marka wax saas oo aan isu geeyo ayaan helaa lakin networkaygu wuxuu muhiim u yahay in information kasta inta uusan dhicin ka hor aan helo ama markuu dhaca daqiiqadahaas aan helo confirmation macnaha xogtaasi xaqiiqadeeda
waayahay maxaa la odhan karaa markaa websyteda kale ama idaacadaha waaweyn oo kale sida b b c da iyo voiceka ayaad kaga duwan tahay oo adigu aada heshaa xog ku gooniya
waxaan waa waxaan kaga duwanahay horta haddaad maanta maqasho qaraxa dhacay taasi war ma aha haddii aad maqasho wiil wiil uu dhalo barack obama ayaa derbijiif noqdeen war ma ahan laakiin waxaa war ah haddii aad heshid barack obama oo meel derbiga hordaya haddaad soo hesho waa war waa news marka aniga waxaan raadiyaa waxyaabaha noocaasa uguma naxariisto aabahay uguma naxariisto adeerkay qof kale uguma naxariisto bulshada waxaan baraa waxay tahay critico bulshada waxaan baraa newska inuusan ahayn maanta qaraxa dhacay afar toba qof wax dadka wada ogyihiin inaysan ahayn news newska inuu yahay waxa underground ka socda dhulka hoostiisa waxa ka socda ama daaha gadaashiisa inaan shacabka usoo helno taas ayaan isleeyahay haddii weliba aad dhaqaalo fiican heli lahayd heer ayaad ka gaari lahayd
waayahay daahirow dadyow ku taageersan baa jirta hase ahaatee dhinaca kale haddaynu eegno dad xoogaa ku yara diidan baa jira oo yidhaahda daahir xagga qabyaalada laftiisa waa ku fog yahay arrintaa maxaad ka odhanaysa
runtii mataqaanaa soomaalida horta waa qabiil waxbaan ku sheegayaa soomaalida waa qabiil laakin aniga markaan qabyaalada qabiilkayga ku faanaya laakin qabyaalad ma aqaano markaan qabiilka aan ka dhashay waan jeclahay waan taageersanahay mida kale soomaalida waxaan ad arkeysi qabiilada lagu sheegaa beelhebel beelhebel beelhebel beelhebel waa isbahaysiyo ma ahaba wax oo duryadaho lagu aqsado inta badan ma aha majorityga saas ma aha soomaali waxay leedahay saddex beelood ama sida caalamka ay qoleen badmareyk fooska dagaamayo waxaa leedaa waa waranle waable iyo wadaad soomaalida saddeaas saddex ay u qaybsantaa ma fahamta marka qabiilka runtii waa wax annaga nagu jira tusaaleaan hadda waxbaan ku sheegayaa haddii maanta gurigeyga ay timaado khadra daahir cige iyo fanaanadan kalento oo qabrigii jacaylka qaadaysa magaceeda ii sheeg maxay ahayd saynab cige saynab cige hadday guriga da yimaadaan iyo khadra daahir khadra daahir hadday timaado iyo saynab cige wada socdo gurigeyga dee khadra daahir masti uma arka aniga inay taha waa waxaan u arkaa qof gurigeedii joogto kalan u arkaa marka taasna waa jeegaan iyo waxyaabo anagoo yaryarna nala sheegi jiray oo dadka wada dhalashadooda iyo xiriirkooda maanta markuu yimaado gurigeyga nin ogaadeynayo nin marjaabteena markuu yimaado dee ninka ogaadeynka aniga uma arko inuu marti yahay ma fahamtay inuu gurigeeni marti kaya uma arko laakin taas micnaheedu maaha qabiil ma aha hadda labadaas iyaga isku feera laakin qabiil ma ahe waxaa jira coalition ani laakiin qaabkan u shaqeeyo haddaad xasusataan wiil uu dhalay maxamed siyaad bare oo laada oo laadiriye ayay qabteen u s c da markay qabteen niman xawaadla ayaa waxay rabeen inay dilaan diriye maxamed siyaad bare hadda waa ninka reerka ugu yar wuu jooga waa nool yahay maraykan jooga mena anigaa ka qabtay waa kasii daayey waxaan ku ninkan waa xaluuskan dhaafiyey intaan lacag siina weliba maxamed cali kaariya i weydiiyey war adiga maxaad rabtay ugu yiri markaa wiilka maxamed siyaad bahol dila isu dhigaysa maxaad rabtay ninkaaga waxaan ku yiri waxaan rabaa inaad adiga maxamed nuur shareeco iskugu timaadaan fiya rome kafe kuwada cabtaan ood ku tiraahdo nin abwaan matid shareecow oo in adeerkaha kaa dhigaya abwaane matid haddaad wax taqaana maanta samay anna waxaan rabaa inaad dhaho war niyow aabbaha wuxuu ahaa keligi keligi isnu yidhaha war aabbahay ma ahayn oon wada doodno oo la sheekaysto ma fahamtay marka ani fikirka ku saabsan in qabiilo la isu dilo ma qabo ani fikirka ku saabsan inaan qof qabiilkayga qof kale u eexda ma qabo laakiin qabiilkayga waan jeclaha inuu horumar gaaro waan jeclahay inay isku duubno sameeyaan waan jeclahay in la dulmo ma jecli sidaan u jeclayn qabiilada kale tusaale ahaan maanta haddii wiil joogo gadugiirsiyo boore ma joogo wax lagu sameeyo waa dabqadaa wiil reexamala oo cadcada ama wiil jari hadii wax lagu sameeyo waa damqadaa wiil dhulmaantaahoo oo joogo laascaan hadii maanta waa wax maankasta u dooda haddii wax lagu dhibaateey waa damqadaa marka waa inaad sidaa uga damqad karaysid oo ninka daalimka kuga cidkaana aad dhihi kartid waa daalim ma fahamtid marka qabyaalada aniga ka taaganahay laakiin qabiilkiisa waa jeclaha dadka aan ka dhashay ku aftirsadeen waan jeclaha
weli daahrow kolley siyaasadda waa u gudbi doonaa soomaaliya iyo qaabkay u shaqaynayso weli waxaan ku guda jirnaa shaqooyinkaagii iyo howlaha sidaad u kalitid laftaadu waxaa tahay qoraabaa tahay website ayaa haysta lafteeda bal ila dhegayso heestan laftaadu waxaad tirisaa heeso adigoo ku codaynaya hees ayaan ku maqashinayaa adigiyo dadweynaha araraya hamaha oo mulanaya ceelasha bargoolkiyo cimiladada dahabkeed maxaa dilkugu manaystay caladkeygiiyo waxaan u cararayaa hamahaan u furanayaa ceelasha bargoolkiyo cimiladada dahabkeed maxaa dilkugu manaystay caladkeygiiyo
wayahay laftaadu heesaha kama manid heesaha miyaad tirisaa miyaad si qaada
heesaha heesaha aniga anigoo aniga heesaha anigoo yar ayaan ayaan samayn jiray heeso badan oo maanta soomaalida kacaana ayaa ilaahay kuma sima diiday aan sameeyey hees waxaa jirtay anigoo sameeyana toogasho ku xukuman xilligii maxaakiimta la qabtay allahu naxariisto saada cali warsame ayaa qaaday heesaas waxaa lahaa digniin dad nin xambaarto dadka laynaya tahay dumarkiiyo caruurtiiyo duqowiyo aqoonyahan kanu dirnaxayno dhabar goynayaa tahay hees waxay ku socotay al-shabaab iyo xasan daahir awey dabcan way dhacdo al-shabaab sida unbay sameeyeen saare igaa dileen marka eesanna waxaa loo cararayaa hamaha loo culanayaa eelasha badroolkiyo cimiladada dahabkii cadilkugu manaystay calankeegiiyo waxa uun loo cararaya efisle intaas fulmina lagu deeqay halkaasaa laga dhacay al-shabaab loo sameeyey waxaasoo dhanba waa un sidii batroolkaas iyo khayraadka ku jira dadkan loo qaadan lahaa
waayahay daahir calasow haddaynu u gudubno dahabshiil dahabshiil wax kama qortid waa durtaa had iyo jeer adiga dahabshiil maxaa ina dhex maray dadyo badan waxay leeyihiin daahir calasow mar ayaa hargeysa lagu xidhay waxaana ka dambeeyey dahabshiil halkaas ayuu dagaalku ka bilowday adiga iyo dahabshiil dagaalkiinu xaguu ka bilowday horta aniga in hargeysa laga xiro iska dhaafo orta xilligu daahriyaa joogay orta hargeysa waxay ahayd magaalo aad u shidanay ahayd ma fahamtay wax aan rabo ayaan intaan joogo magaaladaas kala jiray meeshaan rabo dhaan marjira weligeyna wax dhiba iyo wax dhibaata ii jirta malaguri laba dabaqaar hargeyso xaafada leeda calaamadaha hoteelkaisaan qadarkiisaan ku leeyahay dahabshiinna xilligaas ma hadli karin laakiin waxaa timid waxaan dahabshiin iyo anaga dagaalkeenu bilowday oolihii markuu ku jiray ninka la yidhaahdo silaayo anigu waxaan qoray in xirsi xaaji cali loo wado chief of cabinetka inuu noqdo in silanyo maalgelin ninka la daabshid maalgelin silanyo inay rabaan doorashada ushabu halkaasoo ka bilowday waxaa iigu xigay dagaalkii ka saale oo dahabshiid si rasmiya u maalgelisay ayaa iigu xigtay waxaan kadib ogaaday in mataqaanaa ay la galeen wadaxaajood kuwii argixisada al-shabaab oo sidaas lacag ay kusiisay lixdii bilood mar argixisada waxaan kaloo kadib ogaaday in la shiray oo daashil shirkaas ka qayb gashay oo layidhi aqoonsiga somaliland wuxuu kasoo bixi karayaa inay colaada koonfurta ka socota gaar ahaan muqdisho ay sidaa usocda qaraxyasii socdaan
marka si sharci yahaan yan waa dacwoonay maxkamadaan wada marnay waa kaga guulaystay farxaan xaaji cali iyo boqor cismaan buurmadow uu iisoo diray xaaji maxamed saciid kabaala isugu tagnay looyaraan mataqaana iskugu tagnay aan wada tagnay wiil uu iga dilay wuu bixiyey shan boqol oo kun oo lacag uu bixiyey anigu saddex boqol oo kun oo doolar buu isiiyey odayaashii boqol iyo konta kun buu bixiyey wuu siiyey odayaashii habardigir sidii dhabanka ahayd odayaashii habardigir kuwii isaqooy kala qaybsadeen arrintii intaasay ku dhamaatay waxaa la iifiixa warqa laigu fiixaa inaan waxaan raba qori karo wuxuuna igu yiri ada raalli ahaw waxa dhibka ku geysanayo xoolahii kugu dhibaateynayo waa wiilkayga cabdirashiid igalama tashan wuxuu kaloo ii ballan qaaday inuu arrimaha siisada uu ka harayo iguma inkirin laakiin sida ii muuqato kadib saada cali warsame oo runtii aan arrinta kaambiskala wadnay way dileen xamara ku dileen si naxariis darnay u dileen arrinta oo lii siyaasadana kamay harin oo maanta waad arkaysaa heerka ay ku jiraan ma anigana waxaan go-aansaday maadaama ay saas tahay inaan sii wata kiiskaygi hadda supreme court iyo maxkamad sare dalka aan suga maqan nahay lacagtayga siiye haddii la rasiid dadka usoo shacabka soomaalida usoo daabaco ayaan bixi karaa mara dhow ay noo siiyeen ninka ibrahim galawanka a ii keeno rasididii wixii o dhan lacagta iu keeno hoteelka andabega masakooka kambala marka nimankaasi waa noo nugul haddana hadda looyarkii wuu shaqaynayaa waa aragtay maraykanka nimanka waa waa laga soo xiray waad aragtay australia waa laga xiray sweden waa laga xiray waxyaabahan oo dhiman waa ingiriiska oo runta barkas waa laga xiray lakin ingiriiska weli iyo kasii dambeeyaan iyo canada weli waxan oo dhiman holland way laakiin dah- dah- dahro mar ayaad mar ayaad soo saartay een, idinkoo wada heshiiyey een, uu boqor buurmadowna uu ku jiro aad ku heshiiseen uganda lena heshiisiiyey een, aad soo saartay oo aad tiri waanu heshiinay mar labaad marka maxaa dhacay
ya maxay saada cali u dileen hadde saada cali maxay u dileen anigu anigu nin ogow wax doorgarayaan ahay saada cali maxay u dileen hadday isis yaqaanaan aawo ballanti ku saabsaneed siyaasada oo ka baxaya aawo ballanti ku saabsaneed inaan xor u ahay inaan wax qoran karo oo xorriyada aan qori karo Eh, wayahay waxaa Marocco ku yidhi, dahrow een, heestan laftaada maadaa tiriyey heestan loo qaadayo dahabshiye heestan madaa tiriyey ah dahabshil ha dhigan ha dhigan lacagta
eh, heestaan heestaan eh, laxanka waxaa saartay oo laxanka waxaa saaray saada calow shumayla u naxariistay eryadan anigaa sameeyey Eh, hadhigan waa dhidar qote eh, mataqaanaa heestii waxay ahayd hadhigan hadhigan dhegshiil hadhigan Eh, markay Marka sababtu aragnay maxay ahayd?
maayaan iyo Eh, sababtu waxay ahayd sababtu waxay ahayd inay inay dalkii rogayaan haddii koonfurtina hadday koonfurtina ilaahay kumasuma diiday ee ay colaadihii lacag lacagtay naga heleen ay ku maalgelinayaan halkay rabay isbitaallo ku dhisaan oo ay ku dhisaan ilaahay kumasuma diiday ay jaamacado ku dhisaan hadday al-shabaab siinayaan waqooyigiina ay kabsaala weerarayaan marna macalimiintii e- e boorama ay dilo ku- kulaynayaan marna beerihii dhexyaalkii mataqaanaa arabka ay ku dilayaan oo nin leexisi xaaji calito madaxtooye u fariistay ay dhulka ku boobayaan de waxay ahayd hadhigan hadhigan dhigshiil hadhigan hadhigan waa dhigo qotee midda kale waxa weeye dadku waxay aamineen dhibaatada weyn waxa weeye odayaal baa nagu soo baxay soomaalidu waxa la diga maanta waa odayaal waxa weeye nin baa daalima dhibaatuu geysanayaa waxbuu kala rogayaa lacag buu haystaa markaa ninka lagu kaco odayaaloo u yeerayaa lacag buu madaxa uga tirinayaa odayaasha waxay kuleeyihin ninkaasi waa nin wanaagsan hala iska dhaafo wuxuu ku wanaagsan yahay mataqaanaa waa lacag kala siiyo ku wanaagsan yahay lacag uu siiyey markuu wanaagsan yahay laakiin lama eegayo tan iyo tas tusaale ahaan hadda maanta niman ganacsatada soomaalida oo dhan kasoo aan aan- aan ku sawiraya dalka soomaaliya maanta wuxuu leeyahay dabaqad sare iyo dabaqad hoose dabaqad dhex malaha dad ku nool qofku waa inuu ahaadaa cayr noloshiisu ay dhib ku jirto oon waxba haysan karin iyo inuu noqdo qof tujaara qof fiiri maanta telefoon waxaa fiirisaa qofka maanta muqdisho joogo ama hargeysa joogo ama buuhoola joogo telefoon buu shaha ku iibsanayaa telefoonkiisa lacag u jirtaa wax la yidhahda saad wax la yidhaahdo i dahab wax la yidhaahdo e c c plus ayuu ku iibsanayaa shaha waa intii waa intaas intuu u tuuraya qofka qofkii aan telefon iibsan karin wuxuu ku noolaanaa marka qofkii aan telefon iibsan karin aawa dabaqada dhexa aawa ee nolosha marka dalkan dal rogo wey ninka ganacsadaha markuu dowladnimo maqlo wuxuu wuxuu xasuusanayaa inay imaan doonto control fara badan inay imaan doonto canshuur marka guri qurux badan buu dhisana laba toban dabaqa hortiisa laamig jidka mara inuu inuu hagaajiyo ma rabiyo haddii wax laga sheegana lacagtiisa u haystaa wuu ku maxkamadaynaa wuu ku dilaa odayaashooda kusoo diraa wuu ku laaluushaa suuqa ugu farsamayn kara ku farsamayna simple waxyaabaha inaga ka dagaalamaya marka waxay taa lacag buu isiiyey lacagta uu siiyey wuxuu isugu yidhi saddex boqol oo ku waayo waa inta wiilka ku dhow waa magdhowgaaga laakiin waa laaluush soo maha hadda aniga laaluush marka lacag waa cunista la aljala sheegay lacagtani waa cunaa laakiin xaqiiqadu waa sheega
waayahay aynu halkan kaga baxno dahabshiil iyo taarikh nololeedkaaga aynu u gudubno siyaasadda soomaaliya aynu u gudubno magaalada muqdisho magaalada muqdisho waxaa ka dhalatay dowlad rasmiya ayaamahan waad ogeyd waxyaalaha ka dhacayay dhibabka ka dhacayay ama isqarxis ha ahaato ama amna amnigii sii xumaanaya ha ahaato sidee u aragtaa dowladda muqdisho ka jirta waa dowlad ankeya markaad dadka u sawirtid
runtii masiibadaha dhacday inta badan aniga waxaan dhihi karaa dadka madaxda ama xuma ee hoos joogayaashooda xumeeya ama kooxaha la taliyaasha u ah xasan sheekh maxamuud maalintii la doortay saddex maalin kadib ganacsada soomaalida ayaa u tagtay waxaa loo qaaday laba milyan iyo boqol kun oo dollar ayaa suuriya loogu qaaday way u tegeen waxay ku dhaheen madaxweyne lacagtan waa sooriyo wuxuu ku dhahay lacagtan sooriyo ma anigu keenten haa anigu maanta qof baa nahay lacagta dawladda cusube bangiga geeya bangiga dhexe geeya ku shuba way ku shubeen ganacsada way yaabeen hostaalkaqawaxaa war nin waxaa nagu soo baxay kuwii hore waxaan ugeyna hore ka dafi jireen nin la lacagta uma baahniye ku shuba bangiga laakiin saddex bilood kadib saddex bilood kadib xasan turkiga guriga iibsada saddex bilood kadib waxaa xoog u bilowday laaluushkii qaadashadii musuq maasuqi wax kala tuuristii dabeetihii caalamka xadadii dabtii maxaa samaynayo waxaa ka xoog badinaya ragga hoos joogayaashiisa ah ragga hoos joogayaashiisa ah ama la taliyaashiisa ah ee faarax cabdulqaadir oo kamid yahay ee cabdixida xuseen guulud oo kamid yahay raggaasaa mataqaanaa rogayo waxaad ogeyd waxa dhibaato ka dhacay muqdisho tusaale ahaan kenya haddaa xusata soomaalida sida loogu galay hal maalin madaxweynihiinu kama kama kama kama xanuunsan dhibaatada dhacday hal maalin kama xanuunsan waxa dadka nin calanka soomaaliya wato lagu dilaayo dhulkaasi gobolada mataqaanaa ssda ama owdal hal maalin dowladda soomaaliya kamana garaarin kamana xanuunsan laanu qofka waxa weye qof tala heli kara ayay casho ugu darayaan hadda waxaad iga soo qaadaa waxa sawir sawir baan kaaga bixinayaa hadda waxa ka socda xamar ra-iisul wasaare ku-xigeenkii soomaaliya maxamed cumar cabdiqaalib iyo dad soomaali ah oo mas-uuliyiin ayaa meel qarax lagula beersay hotel central daankaana xooga dhaqaaqay ra-isul wasaaraha daankaa midig bidixda ayaa xooga ka dhaqaaqay oo sikadugta u dhacday diyaarad qaasaa u timid oo lagu qaaday keligiis ragga kalena ayagoo koomo ku jiray dad kale ayaa laga tegay dadkii oo meydkiio yaalla dhaawacyadii isbitaalka yaalla su madaxweynaha booqan ayaa ismaaciil cumar geelle xamar tegi dhaantay tumariyeen wallahi ubilah tallah dhaantay tumariyeen ma nin meyd u yaalla ayaa dhaanta tuma kara ma nin dhaawac u yaalla ayaa dhaanta tuma kara ilaa maanta aan kula hadlaayo madaxweynaha soomaaliya ninka ninka madaxweyne soomaliyan ka aanay ma tegin ma tegin maanta soo fiirin dhaawacida marna xaaskiisa tagtay marna cumar cabdirashiidaa tegay waxa aniga aan ka dagaalamayo ood arkaysiin oo mar walba aan daba taaganahana waa arrintaas waxa aan daba taaganaha waa arrintaas xamar amnigeeda kaga hadlaya xamar amnigeeda saddex meelood saddex meelood ayaa laga ayaa laga garbaashaya xamar amnigeeda waa xaqiiqo xamar waxaa laga qarxinaya hargeysa xamar waxaa laga qarxinaya garowe xamar waxaa laga qarxinaya asaaba xaqiiqda waa taasa laakiin annaga asaawo waa fahamnay waxay rabaan asaawo waxay rabaan waa fahamnay laakiin waxaan fahmi waaye hargeysii garow waxay xamar ka rabto hadda saddexdaas iyadoo taagan afaray hadda noqonaysaa hadda guud haddaad mada jirta al-shabaab waxa qarxiyey ama al-shabaab wax samey hadda damajiid m damajiid ruuxaanaa timid faarax cabdulqaadir iyo cabdikin xuseen guuleed waa laga saaray waxaa laga saaray golihii wasiirada siyaasaddiyaa laga saaray xukuumaddan inay fashiliyaan ayay hadda xoogga saarayaan marka xukuumadda inay fashiliyaan ay xog saariyaan ninka siyaasiga ah ee afrikaanka ah habeenka la doorto maskaxdiisa bar ayaa fadhiinta farxad darteed habeenka xilka laga qaaday la ku dhamaad siyaasadda ku fashilantana naxdin awgeed barka kale ayaa fadhiina wuxuu soo baxaa dhaandhaan dadkuu dilaa laaluushkuu bixiyaa wax walbuu sameeyaa waa tabtii tabti maanta khamar tabtii taaganta khamar maanta
laakiin aan aan aan aan dahir culus oo aan kuweydiiyo sababta ma haysaa in wax xaqiiqa ama raada aad leedahay in hargeysa iyo garowe ayaa xamar qarxinaya hadda waad aragtaa garowe lafteeda al-shabaab baa joogo maalin kasta garac u daysanaya dib u geysanaya maxaad ku xaqiijinaysaa ta garowe ka dhacaysa iyo ta xamar ka dhacaysa inay labadaba iyagu sameeyaan
waxaan waxaani waa loola siyaasadeed waxa weeye nimanka ka dagaalamaya maanta buurta galgala wallahi obila talaa caddayn ku haya caddayn telefonan haya caddayn lojistigan haya waxaa jira waxaan shacabkayga maanta la wadaayo waa boqol kiiba labaatan boqol kiiba sideetan ee daruufo jira ayaan ii saamaxaynin ama ii ogolanaynin dad aan la dhigi karay inaan geliyo inta rayka waxa weeye maanta buuraha galgala qaraxa boosaaso ka socda kan garow ka socda hargeysa laga dira halkii la rabay in inay garowe ragga siyaasiyiinta ay joogo ee siyaasad sheeganayo ay xooga saaraan siday arrintaasi isaga badbaadin lahaayeen iyagana xamar ay ku mashquulsan yihin xamar waxa loogu mashquulsan yahay waxa loogu mashquulsan yahay garowe ma ahan danaha shacabka ma aha dana qabiil ma aha waa interest waa intaasi wax ma kaa soo galaan hargeysa waxay is leedahay haddii xamar qaraxa kusii socdo aqoonsi ma heshaa hay-adaha ugu horeeya xamar ma ka soo laabanaya si nairobi wax looga cuno garowe waxay leedahay waxaa la yidhi nimankii hawiye fadhiya halkaasi xamar amay kugu xoogeystaan ba waxa iska yaroo dadka lagu soo baabi'i jiray xiliyo hore ayay qof kasta ku fikiriyaan laakiin haddaysan garowe haysan xamar maxay micno samayn doontaa haddaysan hargeysa haysan garowe maxay micno samayn doontaa waxaa soo haray tusaalooyinka waxaan kusinaya fikradaha qaldan ee maanta soomaalida dhaceyso waxaa ka tegay dulmahante nin layihahda garaash iyo binde wasiiraal ayagoo madaxwey madaxweyneyaalka ah qaasumo ay ka tegay waxaa layidhi waxay tegeen garowe wasiire ayaa laga siiyey wasiire ma laga laga siiyey waxaa layidhi waxay matalaan dadkan gobolada sool iyo sanaag iyo ayn ayay matalaan laakiin waxaad og tahay dhowr nin shirka cadaada aaday ayaa maamulka puntland ka soo saaray war uu leeyahay war uu leeyahay wallahi kuwaasi maxkamad baa lagu xukumay shan iyo toban sano xarig ma matelaan haddaa haddii ciise kuwaa ayaga matelin binde iyo kalaasha ma matelaan kuwa okay xag la toosiyaa ka tegay sony saragyahayn wuxuu tegay hargeysa wasiir baa laga dhigay maxamed baashi iyo waxaa la leeyahay xag la toosiya ayaa dhulmahanta o dhan matela laakiin foosiye xaaji aadan ninka la yidhaahdo maxamed cabdi xayr maareye ismaaciil buuba nuur faarax ragga maanta maxamed cumar cabdiqaalib isaaqma matelaan war soomaalida waa intaas intaa maan gara weynay inaan intaa aan isku jirin oo aan qof runta sheegno oo dhahno war haddii war hadduuse adiga hadduu xagla toosii matala dhulmahante kana isaaqu matelaan ee kuqana hadduu kan matelo dhulmahante oo biino matelo kan cadaadana majateen ama ama hartiu matelaya wsoo noqonaynaa khaatimo usoo noqonaynaa waana aadi doonaa khaatimo insha allah weli waxaynu ku dhex jirnaa magaalada xamar waxaa la doortay ra-iisul wasaare cusub oo la yidhaahdo cumar cabdirashiid wuxuuna ahaa ra-iisul wasaarihii hore oo aan wadanka ma ahayn markii ugu horeeyay uu ka noqdo ra-iisul wasaare maxaad umalinaysaa buu soo kordhin karaa
cumar cabdirashiid waa nin haddaad tidhaahdo wax kasta ku tidhahdo iska aamusan oo soo fiirinayo
haya dadka si u muudaan maaha waa nin in dheer qoran wuxuu xirileeyahay nimanka leedahay maraykanka u xirileeya wuxuu noqday safiirkii ugu horreeyey ee shan iyo toban maalmood uu barack obama ku qaabilo ee waraqaha safiirnimo looga qabto horna uma dhicin taas historyga maraykanka iyo soomaaliya laakiin sababtay u rabaan damajiid wuxuu ahaa marka hore coalitionka damajiid waxay ka raadinayaan maryaxaan markii laba jeer ee sheegtay ay ka waayeen coalition fiican puntland iyo caas badan kakala kulmeen jubbaland caas badan ay kala kulmeen kenya iyo ethoopia caas badan kala kulmeen beesha caalamka caas badan kala kulmeen ay waxay is yidhahdeen bal gooh ha lagu dayo bal cumar cabdirashiid ha lagu dayo cumar maxay ka rabaan hadda cumar horta nin waxay wataan xoog oo u mucaarada ma aha waxay dhib badan kala kulmayaan isagoo iska baashaa odaga ciyaar iska fiirsanayaa xiriirkiisa caalamku mataqaana iskala kor garaynaya tartiibkiisa wuxuu wataa maxay rabaan waxay rabaan laba sano kordhiso in laba sano loo kordhiyo oo cumar ka dhamay maraykanka ayay rabaan taas marka aniga ismariya cumar hadda wax soo kordhinaayo iguma jirto cumar ciyaalka xaafadda waayo hawshiis soo wataa xiriirka caalamka unbuu cumar toosin karaa laakiin localka gudaha ayuu wax ka qaban karaa asiga kuwa magacaabo ismariya marka waa sugaynaa arrintaas
waayahay lafteeda baarlamaanka baarlamaanka waxaa la maqlaa marka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu isqabtaan inta kale waa aaminsan yihin oo hawshii loo dir loo diray ma qabtaan iyaga laftigooda xaggey maxay wadaanay maxay tahay horta shaqadooda iyaga maya baarlamaan baarlamaan firi baarlamaankaad arkaysa daarata niman us- xildhibaana oo meel ku shiray wasiiray raadinayaan jagooyinay raadinayaan lacagay raadinayaan nimankaas dowladnimo ma raadinayaan hadda ka hor umada jirta niman kullaha la sameeyo oo madaxweynehi xilka qaadayaan oo meel isugu tegay waxaa kamid ahaa cabdiqaadir cosoble cali nin lahahdo cabdiqaadir cosoble cali waxaa loo magacaabay ninka khasnajig u ahay waxaa loo magacaabay gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe maalinta ugu dambeysa sheekadiisa maalinta ugu dambeysaba ninkaa waxa ragga ugu awooda badan xamar ku jiray ninkaa waxa ka dhacay waa la yaabay gudoomiyaha shabeellada dhexe marka loo magacaabay nin kaleete dhibka badnaana kaliif ariga wasiir looga dhigay sheeko halkaas ku dhamaatay marka waxay markay jayfiyada ka hadlaayaan iyo waxaas hoose isku mid maaha nimankaas soomaalinimo ma halgamayaan baarlamaan isleeyahay nimankaas waxay halgamayaan marka ayaa la joogo hoteelada lagu yeesho deymo ku aruuraanba say deymahaas ha gudi lahaayeen way jiri karaan runtii rag soomaalinimo leh, laakiin ma badnanti majority maaha
waayahay ma umalanaysaa daahir calasow inay dhici doonto doorashada twenty sixteen
aniga inay doorasho dhacayso masna ma aaminsanin laakiin waxaan isweydiinaya ma hal sana kordhinta mise waa laba sano
waayahay waayahay eh, maalmahan waxaynu ka arkaynay shaashadaha oo adigu websitekaga aada soo qortay een, khaatimo iyo een, madaxweynaha een, oo shiraya shirkaasi muxuu ku saabsan yahay muxuuse yahay muxuuse kusoo kordhin karaa
marka marka jabuuti la tegay ee wada ay siilaayo iyo xasan eh, garburta ku kulmeen ayay xoogaa dagaalameen oo wax badan isku jiireen nimanka etoobiyaanka iyo somalilandna waa kala tegeen labadaas arrimood oo isbiirsaday awgeed hadda waxaad umalaysaa xasan inuu rajadii uu ka lahaa Eh, ama xiriirka ka dhexeeyey isaga iyo siilaaye oo xumaaday tusaale siilaaye wuxuu ku yidhi laba nin oo soo gudbisto ku dhahay wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiir kale iga dhig batroolka iga dhig oo condition soo arag soo xiriirkeenu fiicnaado xasan arrintaas ma yeelin oo eh, cumar cabdirashiid hadda ninkan wasaare ku-xigeenka la yimid marka eh, qaartumo hadda intaan ogahay sida hore way ka fiican tahay Eh, arrintoodana miiskay saaran tahay in la aqoonsadana boqolkiiba sideed iyo shan ay ila tahay intaa xoogaalnimadeeda waaye laakiin hadda eh, madaxweynihii qaatumo cali khaliif duulumaadyo samayn doonaa duulumaadyo wuxuu tegi doonaa cadaado wuxuu tegi doonaa garoonka galmudugoo la fasaxay dibna garoonka buuhoodlo isagana la fasaxay dowladda soomaaliya iyo aqoonsatay inay duulumaadida buuhoodlo si rasmiya ay u bilowdaan ayuu ka degi doonaa marka runtii hadda qaatumo sii shalay ma ahan etoobiyaanku lafteeduna maanta iyagoo qadiid iyagoon soomaali jacayl ka ahayn iyagoo qaatumo jacayl ka ahayn iyagoo siiraayo ku xumaynaayo somaliland etoobiyaanku maanta xoog ayay ugu oleynayaan qaatumo iyo oodalba
waayahay een, haddaynu weli muqdisho aynu ku dhex jirnaaye een, wadahadalka somaliland iyo soomaaliya ka socda waxaa la malaynayay maanta inuu furmayo hadda dib buu u baaqday oo waxa laleeyahay wuxuu dhici doonaa weyga dambe sida ay websitekaagaba soo qoray een, sababta uu u baaqday iyo ujeedada laga leeyahy siyaasadda laga leeyahay maxay tahay ciyaarkii ninka ah wasiirka arrimaha dibadda ee gudagisiga ahaa eh, eh, cumar hadli ayaa la- guddiga madax looga dhigay oo isaga ay leeyihiin waxaa usoo jeedaa gobolada waqooyi Eh, cali jaamac jingiriyaa ku jiro Eh, qoor sheelaa ku jiro Eh, maxamed cabdi xayr maareey wasiirka waxbarashada soomaaliya isagana saaqo habar jaalaha ku jiro marka afar nin oo waxaa lasoo xulay oo gobolada waqooyi kasoo jeeda lasoo xulay marka waxaa la yidhi nidaamka saaka saxa maadaama laga hadlaayo qadiyadii waqooyiga laga hadlaayo dadka reer waqooyiga ah la shira marka waxay arrintaas ila muuqataa aniga inay dowladda soomaaliya kadhii jirtay in mataqaana cadaadis badan oo la saaray awgeed haddana hadda ay ku qasban tahay in arrintaas reer- ay dadka reer waqooyiga ugu dambayso oo waayo qofka jooga qofka qofka jooga xamar ama xamar ku dhashay dee qadiyad oo somaliland ama gobolada waqooyi ah ma yaqaan meel uu ka mara maba yaqaan ba marka dadka isyaqiineen la yidhi dadkaas afahmaya idig soo dhamaysta warna soo fahma somaliland inta taas ma ogola marka sheeg saas ku baaqda
marka goobaad malaysaa eh, inuu dhici doono shirkaasi
maya shirkaas aniga ilama aha hadda inuu inuu dhici doono hadda aniga shirka ilama aha waa runtii dowlad turkiga waa wadaa dadaalo laakin waxaa la rabay marka hore nimankan inay ogolaadaan in eh, hawada soomaaliya lasoo wareejiyo nairobi way ogolaadeen waa laga soo wareejiyey hawadii waxaa kala rabay in laga dhameeyo in maraakiibta iyo siduu sharciga yahay iyo gaadiidka adiga badda mataqaana ayagoo aan ogolaasho ka haysanin dowladda dhexe ee soomaaliya aysan sii karin dhulkaada taasna waa ogolaadeen marka maadaama labadaas gool si fiican looga dhaliyo umalay ma hadda in ma- in lalasii macaamili doono wax badan
waya marka waxaad leedahay dowladda soomaaliya ayaa waxay wadatay dana ah inay kusoo wareejiso hawadeeda iyo badeeda markay hesheenna waxa weeye waa ka lagu jiidaysaa shirka inay mar mar ku qabato en- en meesha la Ah, yidhaahdo- ee, gacan saddexaad ku jirta Ethiopia- Ethiopiaanku hadda maanta Ethiopiaanku oo hadda xoog ku leho gabro kale degmada safaarada Ethiopia ku dhex taala madaxtooyada ee, villa Soomaaliya ee Muqdisho ay ku dhex taala Ethiopiaanka laftooda in nimanka cadaadis la saaro reer Sinai way rabaan
waayahay aynu aadna dhinaca iyo jubbaland jubbaland waxa weeye waad og tahay waxaa ka madaxweyne ah axmed madoobe ilaa hadda iska daa wax kale baarlamaankii ma uu soo soocin een, baarlamaanna lama doonan oo waxa weeye waa dib u socod badan ayuu abuuray dowladdii kenya weli way iska joogtaa meesheeda ayay fadhidaa maxaa laga damacsan yahay jubbaland kenya iyo axmed madoobe labaduba
Eh, horta marka hore laabla kacayaad moogta jubbaland hadda dhismaheeda laabla kacaay moogta Eh, waxaa lagu leeyahay eh, bare yiraale iyo beere maryaxaanka meesha deganaay eh, qadarin male waxba laguma siinin beesha maryaxaan waxaa la rabaa in ciidankaas kenya xoogooda uu dul maamulo eh, shiikaashi iyo qabilaal jecelka iyo qabiilada meesha deganaa sidoo kale markii axmed madobe meesha uun xoogaa ka jafo kara dhaqaalo kari kara laakiin sida i muuqata maamul xoogan kama soo socdo xitaa baydhabo kasoo socda maamul xoog kama soo socdo Eh, waxaan adiga waxaa weye waa qaab n g o ah loo sameynaya mafahamta qaab n g o ah waa nin waa waa daahir cali soo ku yiri waxaan ahay gudoomiyaha ururka suxufiyiinta soomaaliyeed oo cidnahaysa u dooran marka haddaan haddaan samaysta asoo asoo waa n g o uun si rasmiya wa- wa- codka sha codka suxufiyiinta mogtahay ma ma helin mog laakiin de daahirow en dowladda Ah, lafteedu waa sumcday inuu mahay madaxweyne anu waa madaxweyne oo doorasha u dhacday oo dee waa helay en- en inay dowladdu ay tiraahdo waxaad ka tahay en madaxweynaha juba oo isla garteen taas oo taa waa la wada ogyahay laakiin en waxaad ka dareemaysaa en gaabis aada u fara badan marka la yidhahdo baarlamaankii marka la yidhahdo horumarkii en en en magaalada kismaayo ayaa ilaa hadda fadhiyaanba oo horema ma sikicin baa laleeyahay kenyatuguna meesha ayuu fadhiya oo isaga laftiisu inuu en dee tababar siiyo oo hore usii wado waxba ilaa hadda ma ay qabanay oo laoran karo la taaban karo laleeyahay waa la taaban karaa marka laga reebo magaalada kismaayo
anigi aniga ilama aha runtii inay sida hadda wax ku socdaan ay uu maamul kusoo baxaayo ilama aha haddii maamulku uu yahay magaalada kismaayo waa sax laakiin haddii maam magaalada kismaayo meel gobol ka baxsan ama deegaan ka baxsan ee jubbaland wax kusoo baxaya ilama aha Eh, tan kale shariif xasan hadda isaga wuxuu olay arrintii koonfur galbeed uu oleynayaa oo ku saabsan eh, dekeda baraawe ay rabaan in etoobiyaanka isticmaalaan iyo dekeda kismaayo marka adigu waxaa noqdaan dad ay ku loolomayaan dad shisheeya hadda inta badan tabarteedna waxa weye qof kasta nin hebel ila soo hadlay gabra ila soo hadlay cid kaan maraa waayo caawa sheekadiisa
waayahay en aan kasii gudubno aan usii gudubno en en gobolada dhexe waxaa laga sameynayaa maamul madaxweynuhu waa tegay in maamul laga sameeyo waxaa kusii qulqulaya en en dhalinyaro iyagu rabaa inay markaa madaxweyne ka noqdaan ama u kaambeen garanaya inay madaxweyne noqdaan en sidee u aragtaa en in en statekaasi uu goonida u go lafteeda puntland ayaa iyadoo lafteeda waxay ku haysaa werwer badan in la kala magaalada en gaalkacyo meshii ay raaci lahayd En siyaasadda halkaas see u malaynaysaa in soomaaliya isku dhacayso oo leedahay iska qabsi ama puntland ha ahaato dhinaceeda ama maamulka dhexdiisa ha ahaadee gobolada ha ahaaday tee madax madaxweyne laga dhigaya ayaa iyadana jirta xagee ayaa madaxweyne noqonaya waxyaalo badan baa la isku haya halkaa inay dhib inoo soo jidi karto ma malays haddaynu nahay dadka soomaaliya
madaxtooyadu hortu ma rabto in doorasho ka dhacdo cadaado ka dhacdo ama waxay rabaan in qaabkii loo doortay shariif xasan iyo qaabkii axmed madow loo doortay loo doortay cabdikadar xuseen guulada iyaga wataan cabdiqadiidna way ofargariyeen olreda waxay yidhahdeen taliya ciidan qaado inuu yeelo iyo inuu diido waa laga sugaa isagana laakiin ani intaan ogahay dadka galgaduud iyo mudug dega waa dad dhib badan maaha dad si sahlan damujiida orodkaas ka yeelaya ma aha qorshaha wuxuu yahay in hadal dib baa loo dhigay kowda bisha ee ballanta laakiin shan iyo tobanka ayaaba wafdi u n ka socod tegayaan haddee sideed iyo labaatanka iyo labaatankana waa markuu shirka si rasmi ufurmi doono markaasaan ogahay halkaas waxaa rabaa baarlamaan in lasoo doorto shiraa ka socdo samareeb markuu dhamaado baarlamaanki baarlamaanka doorasho samayn doona madaxweynaha marka arrintaas waxaan leeyahay anigu maamulka kasoo baxaya tan ku saabsan mudug puntland walaaca ay qabto aniga ilama ahan in dad meel degan oo beelo soomaaliyeed la dhihi kara xoog waxa ku qasbanti maamulka isu raacdi haddii taas ay dhici karto sacadka degan koonfurta gaalkacya ayaa la dhihi lahay qasab kusoo raaca puntland marka ani qasab ma qabo dadka jariiban degan iyo gabdhigo inay qasab ku raaci karaan ma qabo deegaankan laakin deegaanka laftiisa daaroodka way degan yihin arkaas marixaanka cid kaga tirka badan male waxaa la fidnaa marka cadaaladaasay meesha ku dhacda la fidnaya ma wixii noqdeen wax habargiir isku kooftay oo maamul habargiir sida hadda israaq isugu koobeen somaliland ma maamulka noqon mise maamul dadka si cadaalada u qaybsada noqon hadduu si cadaalada u qaybsadaan guddoonka baarlamaanka madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenka wasiiradii taliyaasha ciidamada haddii ay noqdaan welcome waa kaas waa sida fiican lakin haddii afduub iyo yimaado sheekadii ka socotay jubbaland iyo tii ka socotay baydhabo iyo tii ka socotay somaliland i timaado dadka ma yeelaya dadkaas ree mudug waay dadkaasi ada qorga caaradiisa ku wada hadlaan
waayahay aynu ugudubno dhinaca iyo puntland waxaa qabsaday waanu ogtahay madaxweyne ayaa la doortay gaas oo isagoo ah nin aqoon-yahana ilaa hadda waxba kama soo naasacada dhibaatadii waa sii badanaysaa oo waad ogtahay galgala dagaalo ayaa ka socda ciidankii laftiisu waa mushaaharo laayahay waxaa la yidhi madaxweynuhu laftiisa wuxuu ku takhasusay dhinaca dhaqaalaha oo dhaqaalihii hoos ayuu usii dhacaya maalinba maalintii kasii dambaysa siday kula tahay puntland ahaan in ay hawshu u socoto madaxweynaha gas sidee ayaad fikrad ahaan umalaynaysaa qaabka uu wax u wada hadla aniga aniga gas aniga gas qofka an uhaysto ma noqonin ani fikr an intaan ka haystay gas siduu kusoo baxay waa waa kaasi kala dheeri waayo aniga gas in hufan oo cadaalad fali doono oo dadka beelaha dib wax u qaybin doono oo sheekadii boqortooyada hore way jirta dhulkaasi mataqaanaa wax weyn ka bedeli doonaan uhaystay laakiin ilama noqonin saad og tahay caasimada puntland waa galowe soo maaha caasimada ganacsiga puntlandna waa boosaaso laakiin hadda shirsaneedka ugu dambeeyey waa laga soo raray boosaaso caasimadii ganacsiga turki ganacsiga waxay ku shireen garawey taas waxay kow ka ceed horta cadaadada sameynaya tan labaad maanta inay awood ku yeeshaan powerful ku noqdaan al-shabaab oo ay galgalo galaan ya waxay ku tahay taasi waxay ku tahay taasi wejigabax labaad tan saddexaad waxaa la ahaa si furfuran ayuu dadka dhiga soli sanaagi cayn oo uga cadaalfali doonaa uu ku xaq dhowri doonaa laakin wuxuu keensaday laba nin uu yidhi waxay matalaan dadkaas ama saddex nin taasna wu fashil kale u keentay hadda wuxuu ka qaatanayaashii ciise ciise maxamuud ayuu ka qaatay iyo sirdoonka iyo taliikuxeenka booliiska cilcil ka qaaday waxa maanta ka taagan garow waa laogyahay ma fahamtay marka aniga puntland uma mala inaad sidii ani waxaan lahaa marka hore faroolaa kaga fiicnaa boqol kiiba boqol faroolaa kaga fiicnaa xaqiiqada waxay tahay cabdiweli dhaqaale xoog ciyaaraya dhaqaalihi xoog buu ulus garanayaa cabdiweli waxay muuqataa inuu noqday nin keliya keliye ah suuqaadka u dhaqmayo nin wax walba og isaga looga dambeeyo beriga hore kuwaleeda aarkaana jiray oo faroole la taliyaal u ahay kuwaasaa ka fiicnaa horta la taliyaasha cabdiweli
ma malaysaa in wakti la siiyo uu cusub yahay weli oo waktigii uu xoogaa soo imu intuu kala qabsanayo iyo in kale laftigeeda ma malaynaysaa in laftigeeda ay puntland cadaaladi ka jirto marka madaxweynaha la yidhaahdo wasiiradii la yidhaahdo in lafteeda hal reer keliya uu qaadanayo de bawarkii oo dhan aanu reerihii kale wax ka siinayn
meeshaan meeshaan dadka deganaa meesha dadka deganaa waxba kumaystaan xaqiiqa taasi puntland cusmaan maxamuud iyo cumar maxamuud iyo ciise maxamuud mooye xitaa cali faraabaan baslisle xwaar roon iyo caro saalax wasingiri nimankaas dhahaan annaga annaga inaga tusan yihiin dulmahanta dadkii mardibaankii waxay kumataa meeshaas leanu hadda ayaaba waxaa isku soo laabtaba hadda ciise maxamuudkii iyo cumar maxamuudkii iyo cusmaan maxamuudkii hadda isoo laabtay Arrinta- ciise maxamuudkii hadda oo nacaybka faral u qabay uu la gala iyadii nacaybka faral u qabay ay ayaa la gala hadda
arinta calishow lafteeda haddii aad eegtid een- een- een hadda reerkaad kaba dhawaajisay qabiilkooda aad leedahay waa dhulbahante toddoba wasiiro badan bay kuleeyihiin een madaxweyne ku-xigeenkii waa iyaga baarlamaan bay kuleeyihiin ilaa een dhowr iyo tobana midhaa taasi iyada laftoodu een cadaaladaasi xaggee ka timi
dhegeyso waxaa la rabaa waxaan waxaa weye waxaa la dhahaa rabitaan shacaba ah yaa la qiimeynaya haddii karaash laga dhigo wasiirka arrimaha gudaha karaash wasiirka arrimaha gudaha xaguu ka yahay xaguu tegaya muxuu muxuu laga tegaya karaash wax ma ka qabanaya allah subxaana wax ma ka qabanaya allah subxaana waqaasaa somaliland joogtay wax ma ka qabanaya matala wuxuu tegaya may mishaarkiisuu qaadanaya xafiiskiisuu tegaya dhulkaas kale ee majaarkeynta degaan iyo carasaalaha iyo ayuu kala gesaya mafahamta halkaasuu kala goysaya kiskiisku arrintiisu dibadda u dirsanaya noloshiisa ka horumarinaya ilmahanta wax qaban maayo laakiin nin dhahayo dhaqaalaha kasoo baxa dekada boosamo dhaqaalaha puntland dhankaas waxaa lagu horumarinaya degaankeedu muu dhahaya ma dhahaya eh, ninka la yihahdo madaxweyne ku-xigeenka ma ma dhihi karo marka waxaa laga hadlayaa faamigii horta de- maamul maxaa loogu midoobaa maamul waxaa loogu midoobaa dhib iyo bees wixii kasoo baxo in la wada qabsado sama
La- laakiin calishow mar- dhulmahanta da- dahir calishow markii aad eegtid een een dowlad goboleedyadan sii badanaya istidadan sii badanaya midhaa ma fiicna mid in la xoojiyo xoog loo yeelo oo ummadda ay ka qayb gasho oo khalayaadkeedii la saxo inta maalin kasti qoloba qolo kasii go-ayso hadhow hoos baa lasii aadaya jilibaa loosii kala baxaya midhaa dhibaato taasi lafteeda abuuri mayso dhacday kalsooni darro ayaa dhacday meeshaan is-aaminaad yaa yaraatay war ninka gaasa ee garowe madaxtooyihii ku taalla garan waaye halkan carasaalaha lagala badna way degan yihiin ee bal cadaalad kula intaa kasii ninka garan waaye ilmahanta muxuu siinayaa muxuu siinaayo marka ilmahanta waa majority waa dad tiro badan waa dad soo halgabay loo yaqaano dad waxay leeyihiin kheyraad ka buuxo ayaguna araabu shacab waxay go-aansan inay maamul dhistaan marka waa inay sidaan maamulkaas waa inay sidaan maamulkii nootay ay ku taageeran si nabad meesha ay dhaalato waa inay ku sidaan maamulkiisa hadda maamulkii ma maamulaan hadda puntland maxay ka xasaysaa dhulmaanta isu hadda gaas maxay dhulmaanta ka xasaya mayaas caanow joogaa ma buuhooduu joogaa ma taleecuu joogaa is-iskeedana kariim inaha aniga sscmhosmaado adinka adkaano buuhoodu dhulmaantahooda jooga waas caano waxaa haysta saaqan haysta wada adkaa tale hadday intaa tigi karaan tale dhan uu tigi karo ma lehe garaashkaas ma tii karo Laakiin- ma tii karo madaxweyne ku-xigeenka lagu leeyahay ma tii karo maxay marka xasiyaan miisaamsi kartaa xasilnimada intaa la eg da- dah- daahir calishow laakiin marka aynu eegno een, haddii la yidhaahdo een, haddaynu kasoo qaadno khaatimo khaatimo cidda dhibka ku haysaa ma reerka iyagu samaystayba ma somaliland ba ma puntland ba iyada waxaa la sheegayaa dad iyaga kamid inay wasiire ka yihiin madaxweyneyaal ku-xigeen ka yihiin baarlamaan ka yihiin sidoo kale somaliland sidaasay sheegaysaa dadka imanaya oo soo weeraraya ama dadka hadda jooga waxaa la leeyahay waa dadka deegaanka u dhashay yaa la saari karaa Horta markaa run ma eedda sheegnaa, mis- horta run ma sheegnaa horta run ma ka hadalnaa haddii puntland ay dadka halkaa degan dhulbahantaha ay wax isu galeen oo ay ama wada dhasheen ama maamulkooda ka tirsan yihiin markii lasoo weeraro buuhoole ee kashaar imeeyaga lagu laayay dhaawacyadoodii maxay u diideen in in puntland lagu daweeyo wiilashii difaacayay buuhoole markii ay isaaq soo weerareen maxay u diideen in puntland la geeyo laanu cadaawadii u qaba waxba iskuma aha waxna iskumana aha ma hadday maamul yihiin ay hoos tagaan oy maamulka puntland inay hoos joogaan ay aaminsan yihiin war haddaad aaminsata roob inuu imaanayo dalada qaadanaya soo ma haddaad aaminsata roob inuu kusoo imaan doono dalada qaadanaysaa hadday aaminsan yihiin in maamulka puntland hoos tagaan nimankaa dhulbahante dee markii la wixii ayay dulmad ku samayn lahayn ma ciidan u gudbaa maqashay ma dhaktar ligeed maqashay oo soo celiyeen waa kuwaana koonfurta La- laakiin de- galkacyo galkacyo la geenaya lafta galkacyana waxay ka tirsan tahay buntland sida ay warbaahintu sheegi dhinac dhinac majartayk laba geed dhinac sacadka la keena dhaawacyadiisa waxaa dhici kartoo kale sometimes in niman cumar maxamuud oo laba xaniyooda ay dhahaan war nimankaan waa niman nala dhashaaka lagu daweynaya laakiin faral raalli kama ahayn wuu diiday in garoonka garoonkooda ka dhoofaan uu diiday wuxuu diiday in dhaawacyada la keeno marka qofka saasa kuma dhihi kara ani maamulkii ku tirsan yahay haddaana maamulkaada ka tirsanahay fili aniga waxaan ka tirsanahay hadda reporters of order wariyaasha aan xududa lahayn hadday wax isoo gaaraan hadday wax isoo gaaraan diyaarad qaasaa lagu qaada waa lagu soo qaada marka dee puntland ka tirsan yihiin maxaa dadkii dhaawacma loo loogu daweyn waaya puntland loogu ogolaan waaya xasaxanayd dadkood haska bixiyaan lacagta maxaa loogu ogolaan waaya isbitaalada puntland marka aniga waxaan rabaa inaan wax inaan waxaan rabaa inaan wax fahmo oo maskaxdayda wax geli kara lagaga sheekeeyo
waayahay inay khalad ay leeyihiin ma sheegi kartaa aada leedahay maanta khaatumo ay leelahay khaladkaas ama mustaagkaas ayay siyaasad ahaan samays ma u sheegi kartaa dadka shacabka ku dhegeysanay
aniga aniga aniga qa- aniga qaladka wuxuu iga muuqdaa siyaasiyiinta horta waxaa ku badan nimankaa qaatan waxaa ku badan xinka dhexdooda ah waxaa waxaa ku badan siyaasiyiintooda imaanlaabayaasha niman imaan laa ku badan laakiin markaan qiimeeyey haweenka iyo caruurta reer qaatumo boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa qaatumasan yihiin macnaha qaatumada wax markii adiga aniga hadda koo toban carruur aan dhalay marka tobankiga carruurta ay yihiin qaatumo ay yihiin anigu ma diidi karaa ma diidi karaa laakiin ayaga nimanka shaqo tegay ayaa ku badan nimanka damaca iyo hunguriga ku badan iyaga laftooda maaragtay waxyaaba yara yaqaanaan oo iska qaadqaad oo anaf lahayn qalin soomaalida kale sama yihiin Marka- laakiin daahir waxaa inta aad sheegaysid markaad sheegaysid laguma eedayn karaa somaliland iyo puntland
dee wuu shaqo tegaya ninka siyaasiga qof adaa aaminsan ma ogta qof aa weligii shaqaale soo ahaan jiray oo aaminsan aaminsanmay inuu shaqaale iska ahaado ani haddaan usoo Way.
sugan jiray website inaan website furtay uma soo dhacayso
waayahay aanu gudubno somaliland daahir calisow waad og tahay in doorasho ay ka jirtay somaliland in la qabta ahayd hadda dib baa loo dhigay oo waa adiga arkay iska qabsigii laftaadu en, waad sheegtay en, warbaahintaaduna waa soo gudbisay En, sidee u aragtaa en, iska qabsiga en, kasoo en, baxaya en, somaliland siyaasiyiintooda
horta somaliland qabyaaladda annagana waana bareen wayna ku badan tahay waxaan kuu sheegayaa somaliland maanta dhibaatada ugu badan shacabka ku dhacaysa shacabkii maanta shaqo la-aan aa ku dhacday shacabkii maanta waa la caburiyey dadki waxay taageen fartaad siilaay uga codayso miska jirtaa fartii aad siilaay uga codayso miska jirtaa laakiin silaayin waa lagu soo baxay maanta ilain le cabdiraxmaan ciro oo duulimaasiya oo hadal macaan ayaa kusoo baxay wuxuu noqon doona ma ogin wuxuu noqon doona ma ogin waxaad og tahay historyga habar yunis iyo habar jecla dagaalkii taariikhiga ahaa ee dhex maray ee la ku martay waa og tahay habar yunis wade- xaggee degaan habar yunis sanaaga degaan xaggee degaan tabtere degaan xaggee degaan habar yunis waxay degaan faaxil xaggee degaan habar yunis waxay degaan marwasiic ama hargeysa so afar dool maaha habar jecla halkee degtaa habar jecla saaxila inay ka degtaa tabteerna inay ka degtaa sow maaha sanaad muujiid inay meel ka degto haddii maanta cabdiraxmaan cero kacdoonkiisa uu noqon waayo kii somaliland ruxay iyo kii horseeday burburka somaliland uu noqon waayo weligii dambe xasaadaarima cabdiraxmaan ciri sida wax u wasdada ka aaminsan yihiin nimankii isaaqa ah waa xwo ismaqlaan iyo wasxisay doonaan iyo ay aaminsan yihiin laakiin taas meesha ma taagna inta xaajacal wuxuu yii suur layma afuufayo suur ayuu yiri waa taqaanaa buu yiri ninka sidaanyo u yahana waa taqaanaa ragga ku hareereysana waa taqaanaa waa habar jeclu ka wada mina wuxuu yiri ma nihin kuba hanjabaada looga eryan jiray ayuu yiri kursiga wuxuu ka wada dahriyaalka ingida guusiga ka wada ah ku- ku- kuwa looga erin jiray ma fahamtay laakiin aniga way ii muuqataa arrintaasi waxay noqonaysaa jiq silaayin wuxuu rabaa laba sano hadduu waayo hal sano in la kordhiyo ayuu rabaa kuwaanna ma yeelayaan dadkan waa oral society dadkan waa research society waa dhibaateeyey firi habar awal dhalinyaradeydi oo dhan xashigaa lagu qoray jidali urka jidali arabka markay beriga soo samaysteen ayaa la gumaaday xitaa hadda xaafadda axmed dhagax biyo in la geliyaa la diiday ciise muuse fiiri warshadii layrka warshadii samaytada haddana dekadiyaa iska lagu wareejinaya waa inta wax banaan bax ka socdo
niman asxaaba oo habar yoonusa waad ogeed berigii dhulkooda inta laga qaaday inta dhulkooda laga qaaday ayaa weliba cigan xasan lagu goray meeshii aad ka haysto laba shirka laba nim aad ka haysto tijaariyina somaliland lagu sheegay maxamed xaaji saciid caadi shil iyo maxamed saciid owgeedi ninkaas magac saasa leh oo isagana habar awala labadaa nin ayaa meesha maamulata laakiin kacdoon somaliland ama beesha dhexe wixii ay ka gooyeen reer kaartumi wixii ka gooyeen soo ooda maanta iyagaa ka goynaayo maxaa kaloo somaliland ka soo socda owdal suldaan wabar suldaan wabar nin sahlan ma aha sida loo malay ma waayo Sul- suldaan wabar dhageysano n n cali n jawaabtiisa cali ayaa wuxuu u jawaabay n n hersi marka bal aan dhegeysano jawaabtu ugu jawaabay aynu xogaa dadka yara maqashiino markaas ku baxayo war anaga hanjada noomaanaan qaadan xirsina nooma hanjadi karo uma jawaabayna anagu kaya waayo dameerku hadduu dergo oo uu dirdiro uu dinaahiyo waa lagu ya laakin waxaana baray axmed siiyaayo nolol hore ma soo arag cid taqaanaa ma jirto wuxuu xafiis public office ama xafiis dadweyne ama dadku sida u yaqaanaan xafiis dowladeed intii uu jiray maalin kuna kala soo shaqay xataa ka raari kama qabo nolosha waxa u bilaabay axmed siiraayo axmed siiraayona inta halkaa la doortay ayuu ummadii ugu abaalku digay intuu kaa yar wasiir ka dhigo inuu yidhaa adigaa madaxweyne ah adigaa mu- Ah, dahir waa maqlaysaa waan malaysaa cali jawaabtiisa siday kula muuqata caliguri ha caliguri caliguri wiibu Ha.
wuxuu yidhi saqdi dhexe soo kiciyo odagio dheloosano sidii kale ma ah taasna micno kale lahayd marka waayo waxa weeye aniga fiiri dadku markay gaajoodaan waxaa lagu leeyahay nimanka mamama nimanka horta wax li doona xalis ma aha gudoomiyihii guurtida waa saleebaan gaal ama saleebaan oo saleebaan oo ah habar jeclo madaxweynihii waa jiilaayo soo maaha ninka dhihi doona waa loo kordhinayaa waa saleebaan soo maaha odayaasha guurtida kan weydiisana soo commissionkii ma ahaane kan ka dhacda fiirso dadku waa gaajoon yihiin dadka ay gaajoodaan yaa kaa celay dadku cadaadarra dadku way cabursan yihiin qaar baa isdilaya isdaldalaya hargeysa dadku waa la dhibaateeyey dadka guryihiyaa lagala baxayaa ee garoomadiyaa la xaraashanaya la iibinayaa dhulka dhulbo waa socdo qofkii shaqo la-aan oo subaxda kasoo kaca guriga hooyadii gidaarka fadhiya haddii loogu dara kawar gurigiisa laga laga- laga dumiyo dadku isbedel u baahan yihin isbedelka haddii iraado shacab yimaadana nimanka ma taagnaan karaan haddii hadda xawlka garaacdo hadalka xisiiri ay ka dhabeeyaanna dee qabiil noqonaysaa markaas ciidanka lagu sheegaya somalilandu de qabiilistiga wey ma ahanin wax oo laga soo waariyo muqdisho ma aha waa isaaq uun isu tegay soma
Ah, waayahay n haddii ay doorashadaas markaa dib u dhacdo waa waxa weeye xilgeedii waa la joogaa haddana saasaanteedii male maxaad saadaalayn kartaa aad isleedahay waa dhici karta
doorashada ugu badnaan commissionka qofna commissionka dhahaya haddii commissionka doorashooyinka uu dhaho in lix bilaan ku diray hal sanaan ku dahnay shan bilaan qabsanay hadduu hadduu dhaho commissionka waa allright de taas waa allright haddii laakiin intay commissionka gudbiyaan lix bilood kursida ay dhahaan laba sana ku darnay aan ka dhignay lix ay soo gudbiyeen halkaas waa maalinta maanta weliba ay ka raaceen maalintas wey waxaad kaloo ogaanaysaa cabdiraxmaan cera xisbigiisa wadani waxaa samaystay berigii hore oo dhaqaalo badan geliyay ninka dhiman jiray oo guddoomiyaha banka jabuuti ahaa maxamed xayd oo gabadha uu qabo eh, madaxweyne ismaaciil umar dhashay ayaa ayaa ayaa maalgeliyey xisbiga cabdiraxmaan cera maanta dhaqaalo fiican u haystaa maalin hore ethoobiyaanka u yeeray oo siilaanyo marka hore isqabteen ethoobiyaanka oo isku qabteen wasiiradan argagixisada la shaqeeya ee xersigu kamid yahay bedel isagana uu diiday inuu bedelo ismaaciil cumar geellaa u yeeray markuu guddoomiyaha baarlamaanka eh, dhimanayay eh, jabuuti uu u tegay waa diyaarsan yihin raggaas
way waayahay n iyada lafteeda waxaa jirta suldaan n wabar oo isagu galay n buraha oo isna dagaal n ba-an ku haya n somaliland bal isna laftiisa aan dhegeysan wuxuu ka leeyahay intaynan ukala gelin warkiisa
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على اله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم إيه، ما كان تاريخ الصحيح 10 ديسمبر إيه، لaba kun afar iyo tobanka waxaan halkan ka sheegayaa dacwad kooban oo nuxurkeedu yahay in dadkii reer awdan ayna ka siinin ahayn ismaamulkii la magac baxay
dahar waad maqlaysaa wuxuu yidhi mar dambe kama mid yihin amaaba kama mid noqonayno mar dambe somaliland sudaanku taas ayuu ku dhawaaqay wuxuuna sudaanka hadda ma leeyahay sudaanka hadda ma leeyahay annaga somaliland kamid ma nihin kama si mid aha doona waxaan kamid noqonay federaalka soomaaliya ma leeyahay
ha haddii aysan dawladda soomaaliya intaas aysan siinin jaanis waxaad maqli doontaa saddex bilood gudahood cawdu waxay ku biirtay etoobiya kilinka shanaad ayay kamid taad maqli doontaa haddaad maqli weysid wax damba saadaale ma wax dambana ma ogi nin wax ogu ma ahiba
ha maxaad ku tiri suldaanka waa lasoo hadda waa lasoo kaxaynaya wiigan xamar imaan doonaa laba jenaraal oo ethoobiyaana ayaa la socda ninkaasi ciidan loo tababaray ciidan fiican u heystaa waxay rabaan ethoobiyaanku dekadii saylac iyo dekadii lughaye inay isticmaalaan suldaankuna halkaas programkaas ayuu marka hore isu diyaariyey oo muddo laga shaqaynayay ciidan loo dababaraya siima taagnaan karaa maamulka siinaaya gobolka ul siima joogi karaa dib wuxuu ka dhici doonaa gibiley oo laisku qabsanaya oga ay saacad muslimiinu degaan gudub bulshigana degaan marka hadalkaas ah somaliland waa ka baxnay kamid maahin waxaan isleeyahay waxaa ku xigi doona dad wax ka qaban soomaaliyana waa ka baxna kumidna haddii gobolka la qasaro suldaanku hadda si dadka isu u kicin ma dhahaya isaga oka ethoobiyan ku beerinaa laakiin markay gobolka jabhadiisa qabsato cabsi dadweynaha laga qaadaya ma ka sii mid ahaanaa soomaaliya muse kama sii mid ahaano waxaa meesha imaanaysa soomaaliya marka dowladda soomaaliya maxay noo qabatay marka halkay ku jirna waxba nooma qaban waay way naga aamusa soo ma kama mid ahaanayna marka annaga marka horeba gudubeysiga oo bare iyo ilaa halkaas iyo harawey halkaas degan sooma
laakiin dahra isaga keliya dee suldaan kama aha suldaanlad badan ayaa jira iyagoo la jira inay yihiin dad somalilaana oo soomaaliya oo dhulka degan ma de- kuwa kale laftooda oo maalin dhowto shir weyne isugu yeedhay dadka degan dhulkaas oo yidhi waxaanu ka mid nahay somaliland so lama odhan karo laftigooda iyaga laftigooda ayaa kaa jajaban
waxa waxaa ha dhegeysan gudubdeysiga hal suldaan leeyihiin ninkii wiilka u dhalay suldaan gudubdeysiga allahayo maxaa nin ii dara maxaan daarta hore sheexay nin gabaygaatiriye ina ogaas doodi cabdirashiid etoobiya fadhigisa etoobiya fadhiga mar kasta etoobiya uu joogaa halkaasuu ku sharfan yahay markuu halkaa maraa sida boqorka ayaa diyaarada loo kaciyaa ma fahamta nimanka arkaysa dee boori ma joogo laba waxbaa ka hadsinaya waa nin baqayo wadnaha farta ku hayo iyo nin lacag la siiyo oo gudna loo qoray qolada maxaa casa waa madaxweyne ku-xigeen soo ma saylaci saylaciyaa laga yaabaa inuu afar odayo maxaa casa yidhaahdo hadla afar kaloo makaahelina wax sii siiyo afar habar cafaan wax siiyo ma fahamti laakiin aniga waxaan ogahay waxa socdo oo laga yaabo saadiinta hadda gudbeysiga hadla ina sheegeyn
waayahay waxa weeye waxaa waxaad fahmi kartaa ee madaxweyne ku-xigeenka kilinka shanaad hadda ayaa la siiyey
hello
yaa ku maqlaya
ha okay waayahay waxa weeyaan waxaad sheegtay in ay etoobiya ka noqonayaan etoobiya halkaa mar labaad ugu celi dadweynaha ku dhegeysanaya etoobiya sidee ahaan bay uga mid noqonayaan ma inay logoan bay uga mid noqonayaan mise inay caawiyaan dekedana ay dhistaan
horta laba sanadood intaan ogahay laba sanadood afti aha la qaadaya inay etoobiya kasii mid noqdaan say wada hadal loo galaan dowladda soomaaliya haddii jabhadda suldaan wabar ay qabsato gobolka owdal ay la wareegto markaas dhow afti dadweyne ayaa ay tilinka shanaad qolooyinkaas ayaa sii doona maalgelin fiican afsida duweyna la qaadaya waxay ku go-aamin doonaan inay maamul klinika shanaad ay ka mid noqon doonaan ooy ay mataqaanaa ku biiri doonaan laba sanadood laba sano kadib ayaa haddana aftikal la qaadaya dadka lagu weydiinayo ma soomaaliyaan kamid noqonaa mise ethoopia rasmi ugu biirnaa intaan ogaa intaas weeye dowladda soomaaliyana waxay ka qabta ma ogi laakiin sudaanka waa la geynaya wiil kadib xamar u tegi doonaa suu madaxweynaha ula kulmo
dahirow intaynan gebagabayn maraan dhegeysanayay aad magaca qabiilka la yidhahdo haawiye aad isbeelgaranaysay aad mid mid usoo qaadanaysay micno ka aad u yeeshay bal dadka ku dhegeysanaya magu soo celin kartaa sidii aad u isbeelisay iyo micnuhu leeyahay waxaan qoray kun sagaal boqol sagaashan iyo shantiian qoray waa fiiriyey hawiya fiiriyey waxaa idinkaasi ha-da hawiyaha waxay utaagan tahay halgan joogta ah ada waxay utaagan tahay aagos joogtaa wada wada waxay utaagan tahay weerar joogtaa ida waxay utaagan tahay sp isnacaab joogtaa ya-da waxay ujoogta waxay utaagan tahay yaab joogtaa adana waxay utaagan tahay eber joogtaa bal fiiri maxaakiim maxamed siyaad bare black how down wax kastoo la soo maray waxba kama jiraan
waayahay kolley waxa weeye tafatirada waaga cusub ayaa tahay waxaadna ku ku aanbaxda lafteeda heesaha ayaad tirisaa ma noo sheegi kartaa hal heesa oo jacayla oo aad tirisay
heesaha marka laga hadlayo ha waxaan kusoo qabanayaa sool iyo sanaag hubyaanu boqolayo ustaan ku bogsiis yidhi beeraha beeraha mooskiyo cabaha yartanu basasay abbaadi goobtaan aan kugu jiraye abbaafintaydii kuguman helin fidaansina kuguman arag miyadan balan aqoon ho bilaahi ayaad ogeyn hahaha alkadibiga taalmise qalbi waad bugtaa alabukaan baanahay dartaa bil dhamaatay kumaanan maqal boqol kaar soo gato telefonku ima buxo ima buxo waayo dahra marka yaad heestaas ula jeeday micnaheedusu maxay ahayd xaga wada heesta ma gabadhaad jeclayd ba mise
socota heesti leedo hareeraha boramiyo haha halkuugeedu daaqiyo haha hobyo geesaheedaban uno eela kaaga tumaya iyo waxaan goonyaha taleeq lascaano dhex gaambiyo dama farasanoo wataa ubax sool kaaga guray heesahaas dhan waa together waa one love story
waayahay daahirow dadweyne badan ayaa ina sugaya oo ina dhegeysanaya oo iyagu laftoodu su-aale ay ku qabaan ku salaamayaan codkaaga maqleen qoraalkaaga maqleen websitekaaga maqleen oo iyagu laftigooda raba inay su-aalo kuweydiiyaan oo iyagu laftoodu su-aalahan kuweydiinaya su-aal kala soo dhex baxa haddaba haddaba waxaan u gudbinayaa dhinaca iyo maamulka oo isagu inoo eegi doono dadka gacanta taagtay oo raba inay daahir calasow su-aalo weydiiyaan ama salaamaan
waa aad iyo aad waraxmatullahi wabarakaatu mar kale waan salaamaynaa abwaanka wariyaha iyo tiraftiraha intaba dahr arso waxaan kusoo dhaweynayaa ko fawsiya fawsiya may maqshaa may maqshaa
marcelo recordinga tarno
magariiqaan baan ka goyn doona recordinga Você é uma